bacaha balaastiga ah ee inta badan dadku ku adeegtaan hayaa kuwa dhibaato badan ku haya deegaanka sida inay hoos u dhigaan bilicda deegaanka ah ayna nadaafad darro ka qayb qaataan maadaama bacaha marka dadku adeega ka isticmaalaan ay bannaanka ku tuuraan taasina ay ka dhalan karto nadaafad xumo iyo caafimaad darro intaba haddaba si loo yareeyo dhibaatada bacuhu deegaanka ku hayaan ayaa maamulka dowladda hoose degmada kismaayo waxa ay shaaciyeen in wixii ka dambeeyay soddonka bishan juun aan magaalada kismaayo bac laga isticmaali doonin guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo arrintaasi ka hadlayay ayaa ganacsatada faray inay joojiyaan ka ganacsiga bacaha wixii soddonka bishan ka dambeeyana ciddii lagu arkaa iyagoo baciibinaya tallaabo sharciga laga qaadi doono midda qodobka labaadna waxaa weeye deegaanka magaaladeennan iyo soomaaliyaba waxaa wareerisay bacihii oo dhibaato badan magaaladanna ku haya deegaankana ku haya oo dad iyo dunyaba ku haya dadkii cudurray ka qaadeen oo kasarkuu badan yahay meelihii biyo mareenka ahaa waa xidheen oo magaalada dhibbay ku hayaan xoolihii iyo kalluunkiina dhibbay ku hayaan saa laalligeed waxaa la sameeyey warshad baa la keenay qalab deegaanka la saaxiib ah samaysay waxaannu shalay amar ku bixilnay warshaddiina shalay baan daafurnay shan iyo labaatanka bisha wixii soddonka bisha wixii ka dambeeyay juun bishaan aan ku jirno inaan magaalada bac laga isticmaali karin horeyna horey baa loo joojiyay shan bilood ka hor inaan la soo dejin karin marka qofkii meel kula dhuuminayeyow intaa ku dhammee wixii intaa ka dambeeya dowladda hoose aa la wareegaysa waana la gubayaa marka adugu hadday intaa kaa dhammayn weydo awalba dadka dhibaatay ku hayda aad iska xallin weydo waa lagaa xallinayaa dee haddii shaqa la qabtana ganaxyaha ka dhalanaya marka intaa waa in la fududeeyo dhanka kale guddoomiyaha ayaa bulshada ugu baaqay in laamaha ammaanka ah ay kala shaqeeyaan horumarinta amniga magaalada arrinta u dambaysa waxaa weeye inaan dhammaanteen aan ka shaqayno amniga oo hay-ada amniga laga shaqeeyo halkan maanta waxaynu isugu nimi waa ammaanka iyo dowladnimada waa kismaayo waxay noqotay soomaaliya magaalada u amniga badan waxay noqotay magaalada xasaradaha qabiilka iyo shidada u badan waxaasna waxaa keenay ciidamada amniga iyo saraakiisha xukunta iyo dowladnimada inta aan ka wada shaqayno haddii amni la helo amniga horumarkaa ku xidhan marka qof walba ada qof u danaynayn dadka inuu badbaado nabad la helo nin walba si xore u adeegto gurigiisa ku tago telefoon aan laga furan habeenkii isbaarar loo dhigan inta aan ka wada shaqayno oo cid walba oo amniga dhibaato ku ah hay-adaha amniga la wadaaga hay-adaha dowlad goboleedka jubbaland sida wasaaradda ganacsiga wasaaradda deegaanka iyo maamulka dowladda hoose ayaa horay fadhiya uga yeeshay sidii loo joojin lahaa bacaha oo dhibaato badan ku haya deegaanka